kulanti wacan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij ay idiinsoo diyaariso dalada warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dalad ay ku mideysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijka wuxuu idiinsoo gudbiyaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba magacaygu waa shukri bareere maxamuud oo barnaamijka idiisoo jeedin doonta qodobada toddobaadkan aan ku qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah burburkii soo gaaray buundada magaalada baardheere ee gobolka gado oo xanibay isku socodka bulshada iyo nolosha qeybaheeda kala duwan iyadoo dadka deegaanka ay ku tashteen inay dhistaan buundo yar oo kumeel gaar ah haweenka danyarta ah ee nolol maalmeedkooda ka raadsada jaayiga loo adeegsado dhismaha guryaha ee deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho oo hadda wajahaya shaqayari iyo suuqxumo sababo la xiriira iibsadayaasha oo yaraaday gudniinka fircooniga ah oo weli saameyn xoogan ku leh deegaanada qaar ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waa hagaag dhagaystayaal haddii aynu ku bilowno burburkii soo gaaray buundada magaalada baardheere ee gobolka gadow ayaa xanibay isku socodka bulshada iyo nolosha deegaanka iyadoo shacabka degmadaasi ay ku tashteen inay dhistaan buundo yar oo kumeel gaar ah maadaama ay awoodi waayeen inay dayac tirtaan ama ay dib u dhistaan buundadii weyneed warbixintan waxaa soo dirtay sumayo cabdiqaadir
magaalada baardheere ee gobolka gedo waxaa gooday sannad ka hor buundadii isku xidhaysay xaafadaha kala duwan ee magaalada arrintaasi waxaa ka dhashay caqabad xooggan oo dhanka isku socodka bulshada ah maadaama in muddo ah haysan madaxda dalka iyo kuwa gobolka aysan wax tallaabo ah u qaadin dhanka dhismaha buundadaasi guddiga dibudhiska buundooyinka gobolka gedo iyo odayaasha baardheere ayaa ku heshiiyey dhismaha buundalugeed loo isticmaalo isku gudubka labada dhinac ee magaalada inta laga gaarayo dibudhiska buundada baar dheere oo dunsan muddo hal sano ah una baahan dhaqaale xooggan dhismaha buundalugeedkan dadka oo keliya ayaa isticmaali karaa waxayna muhiim u tahay boqolaal arday ah oo maalin kasta isticmaala doomaha iyagoo dhibaato xooggan ku qabay doomaha macmalka ah ee la raaco oo marar badan shil ay ku galeen faadumo saciid oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada baardheere ayaa sheegtay in dhammaan bulshada ay muhiim weyn u leedahay xalka gaarista buundada iyadoo tilmaamtay in dhibaato ay ku qabaan ardayda waxbarata baahi weyn baa loo qabaa in naloo sameeyo sababtoo ah ganacsigii iyo dadka danyarta oo kala gooshkoodii kala gudubkoodii ayaa naga xirmay aad iyo aad baan usoo dhaweynaya insha allahu tacaala aad oo aad bay wax u taraysaa buundalogeedka sababtoo ah dadka danyarta ah oo xag iyo xaggaba gudbayo waxweyn bay u taraysaa sababtoo ah dad baa ku xariirsan oo shaqo u doonta gedigaas dadna dhinacaanay usoo doontaan marka waa ka faa'iidaysi weyn bay noqonaysaa taas aad baan usoo dhaweynaynaa insha allahu tacaala macnihii qofka maanta siddeetan jira ama sagaashan jira doo ma raaci karo uu wareeraya macnihii buundadan si weyn bay u anfacaysaa oo lugeedka buundalugeedka si weyn bay noo anfacay haddii ilaahay dhaho
dhinaca kale sheekh maxamed aadan waadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga dibudhiska buundooyinka gobolka gado ayaa sheegay in la dhiso buundalugeed ayna ka timid injineeradii sameeyey daraasadda dibudhiska buundada ee baardheere inta laga gaarayo buundada weyn oo dhismaheedu wuu qaadan karaa ilaa iyo saddex sano
si gaar ah ayaantii dhoweyd markay noo imaadeen injineeradii waxay noo keeneen daraasad odhanayaan ilaa ilaa in la sameeyo weeye buundalugeed warkaasna waa yaallay markii aan buundada naga dumtay bilowgii hore dadku warkaasi kuma soconaynin waxay aad u rabeen buundada weyn in hore laga dhiso oo hadda awooddeenna iyo tabarteenna maanan u qaban laakiin hadda markii dambe waa la ogaaday buundadan weyn xoogaa inay daahayso in la dhiso buundalugeed buundada weyn taqriiban hadda waxaan wadnaa daraasadii oo muddo socday ayaan wadnaa oo injineeradii gacanta ku haya muddayna qaadanaysaa waxaana laga yaabaa ilaahay noo soo dedejiye inay daraasadaasi sanad qaadato sanad dambane qalabka la soo raro sanad dambe la dhiso saddex sano kadib ay buundo rasmi ay noo soo baxdo hadday saas noo noqoto waa guul
dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada degmada baardheere ee gobolka gado ayay arrintan saamayn ku leedahay waxaana dhankooda si weyn ugu garab taagan dhismaha buundadan odayaasha degmada baardheere waxayna ay soo dhoweeyeen qorshahaasi cusub taasoo ay sheegeen in wax weyn ay ka tari doonto isu socodka dadka u kala socda labada dhinac ee magaalada ee loo horumarinayo ummadda degmada deegaanka ku nool kow haddaan nahay odayaashii dhaqanka iyo guddigii horumarinta degmada waan soo dhowaynaynaa arrintaas waan soo dhowaynaynaa cod dheer iyo cod gaabanba waxaan u leennahay soo dhowaada dadkan waa dad dhibaatooday ilmahoodii iyo carruurtoodii iyo waalidiintoodii iyo hooyooyinkoodii webigaa qaaday waxaa weeye waxyaabaha noogu darnaa oo nagu dhacay waxaa ka mid ah doon ilmo qaada iskuulley ah inay ku gadoontay webiga ilmihii buwaagta in lagu qabtay waa adayga noogu darnaa weeye haweenka dayarta ah ee noolmaalmeedkooda ka raadsada jaayga loo adeegsado dhismaha guryaha ee deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho ayaa hadda wajahaya shaqayari iyo suuqxumo sababo la xiriira iibsadayaashii oo yaraaday warbixintan waxaa muqdisho kasoo dirtay hane maxamed maxamuud waa xilli barqa ah qoraxduna ay kulushahay mana lahan geeda la harsado oo ku yaala goobtan oo ah deegaanka jasiira waxaana ku sugan koox dumar ah kuwaasi oo ka shaqeeya dhagaxa noocyadiisa kala duwan ee loo adeegsada dhismaha guryaha ilaa siddeed dumar ah oo iska kaashada shaqadan ayaa kusoo kala biiray xiliyo kala duwan kuwaasi oo nolol maalmeedkooda ka raadsada maadaama ay yihiin dad danyar ah shaqa la-aanta jirta ayaa ku kaliftay haweenkan inay qabtaan shaqooyin adag oo aysan itaal u haynin maadaama ay isugu jiraan hooyoyin haysta carruur agoon ah iyo kuwa da ah islamarkaana aysan kasoo gelin nacfi ku filan noloshooda safiye maxamuud waa afartan shan jir ku nool deegaanka jasiira waa hooyo haysata sideed carruur ah oo aabbahood uu geeriyooday waxa ay muddo afar sano ahi ka shaqaynaysaa dhagaxa iyada oo halkaasi ka raadsata biilka qoyskeeda qortilyaanka ka raadsanaa waxaan kasoo jeedna duurkaana kasoo jibinaa shaqadan waxaan wadnaa afar sano wallaahi bilaahi wax maqaba jiro gurigaa jooga ka bacdii sheeg shaqalaana la iska noqon waa iska soo galna wadaadkii shaqayn jiro waa dhintay ka bacdii marka duu dhintay afar sano duubayn ka bac shaqadana soo galna sideed cunug waa ila shaqeeyaan maalinka jimcayo khamiis ay tahay dhagax maroo kugu soo faniina lagu kaaga dhaca mar biraa soo ordada kaaga dhacaysaa saana la siiga moodaade jaaygan ii sheeg marna waa iska gadnaa marna ma gadno waa isku geyna iska yaala baabuura naga qaadana waxaana hadda dhagax ay yaalo lix doolar bis waa hubi raashin maa wax wax fiican wax laga helmaado waa ii sheeg nafta la siiga sabahay ma wey wax shirkad naga qaadata ma jirto safiye ayaa inoo sheegtay in marka ay kala saaraan dhagaxa aysan ku helin beec fiican islamarkaana aan dhaqso looga iibsan iyada oo tilmaamtay in mararka qaar uu iska yaalo muddo bil ka badan halka mararka qaarna ay la kulmaan in laga qaato oo laga xado marka ay ka hoydaan madiine cali waa hooyo konton jir ah waxa ay shaqadani adag muddo sagaal sanaha ugu jirtaa qaar ka mid ah caruurteeda iyo kuwii ay sii dhaleen iyada iyo saaxiibadeed ayaa iska kaashada dhagaxaanta oo loo kala saaro noocyo badan waxaa gacmaheeda ka muuqday dhaawacyo kasoo gaaray waxaay inoo sheegtay in aysan haysan qalab u fududeeya jebintooda sidaas darteedna ay gacmaheeda u isticmaasho kuwaasi oo waxyeelo kasoo gaara caagaan kusoo qaadaa meeshaanaan keenaa oo ku qalajiya waan kala saaraa saasaan uga shaqeeyaa meeshaan waa shaqa dhib badan waa hariig badantaa jeeskaas iyo halkaas iyo halkaas lama doonaa meelba meelaan kasoo qaadaa qoda meel dhulkana waan ka qodaa korna waan kasoo qaadaa meel kastaan uga jiriyaa waan qalajiyaa horta koodu kadibna saana u kala soocaa saddex nuucaan u kala saaraa qayb jaay shubeedaan ka dhigaa qayb jaay bulkeetiaan ka dhigaa qayna jaay buri saddexda nuucaan ka dhigaa saddexda nuuc inaan saddexda nuuc basadii laygugu yimaado laygaaga helo anigana wax uga dheefo madiine ayaa inoo sheegtay in haweenkan isku keenay danta iyo duruufta ay kula halgamayaan quud maalmeedkooda maadaama aysan jirin cid kale oo ka caawisa masruufka reerka waxaa jira qaar waayeelo ah oo aan itaal badan u haynin shaqadan laakiin ay danta iyo duruufta u geysay inay dhagaxa qodaan goobtooda shaqada oo ka fog guryahooda ayay uga yimaadaan meelo fogfog oo ay saacado badan usoo lugeeyaan iyaga oo muddo saacado kale ahna ku bixiya isku keenada dhagaxaanta wakhtiga badan oo ay geliyaan haddana kuma helaan mudnaan oo waxaa laga doorbidaa ragga maadaama ay ka itaalron yihiin ugu yaraan bil iyo labaatan bir camal laakiin waa shaqa la-aanta jirta awgeed in wax kastaba loo sabto dhowr sanaan ku jira aniga sagaal sano ugu yaraan deegaan fogaan wada socotaagnaa ugu yaraan hal saac bar loo soconayo dee shaqada la yidhaha waa inaga soo saar fiican yihin maxaa ragga xoogu leeyin laakiin xoog ma qabtee haweenka shaqa la-aanta kan u jeedi ma maya dhibkiisaa badan laakiin colaysuu leeyahay wasaquu leeyahay daruufuu leeyahay dhowr saacadaan ku jiraa hadda ugu yaraan saddex saac afar saac haweenka ayaa waayadii dambe lagu arkayay shaqooyin aan looga baran dumarka kuwaasoo ay qaban jireen ragga waxaana ay taasi ku sababeeyeen inay u geyso shaqala-aanta ka jirta waddanka iyo xaaladda dhaqaale xume ee haysata qoysas badan oo danyar ah gudniinka fircooniga ah ayaa weli saameyn xoogan ku leh deegaanada qaar ee maamulka koonfur galbeed siciid maxamed nuur ayaa warbixin dambaydhabo kasoo jeedinaya anta badan bulshadana qaar iyo dhaqanku weerardhay gudniinka fircoonigaah oo dhibaatooyin nololeed kula kulameen gabdho eedan tara badan oo gee ka eedahaya waalidiintiio oo raallo ku hay in la guda gudniinkan fircooniga gudniinkan iyo weli meelo badan ku jira hooyooyin badan yan geeka la dhibaataysan la nooladowka dhibaatadii ha ku deerti gudniinka fircooniga eelka sameey faadama daahir oo e labaatiyo shan jar hooyan e lamanog nasiiman weeldhan ah in la guda gudniinka kiishay sunnadee balse bedelshe wayba la guday gudniinka fircooniga taas oo ka sababtay in iyo ka dhibtoota dhalmada lamadiyo onog faadama oo suma aan waranti iyo erti wayba ka sigaday in galliin la ii sameeyo onogay koowaad balse wayba anan ku badbaaday qur-aan la ii saari iyo ehelkay oo raallo on kuhayna in la ii qala maaya wali balaaray faadama daari hadan walaan hoob hadan aadaha kadhiida aadi hadan hundhurta kulahabaas maho kulahabaas dhibkaas i walaasaya haddana qaadaas aniiba i dhii hoobana lii oroos ilaahay bu unog isi isbitaalka liijey isbitaalkoob liijey maduu mayli aray unogtun yarta andeerne aroosteen adana sariibeelika gudi unogtumeel unog hamaraa male kaf yarta antaka bati galatiinga lakasuubiyo walaasalaari unima alfamilkan dadkanob diini maduu mayli arayin galatiin may kusuubiyaw idalahaynay mari liisaari way quraami ilaahay adan luguntay sidiinkibi un horta saasa aaminsanayn laakiin intas adunku bilaad jaahil bane bilaantan suni ka gudaan sariweyn ka gudaan anii bay marinti anaan kiin ku sheekayn in badannaha maren hadan badana way ballan sababeeyey hooyooyinka wala gudow in ku yarta aqoonta maadiga oo badan sholla ka dhaliilow in yooniinseena oo wal barasho ficiladiyo la xiriira gudniinka fircooniga xamiida cali oo ka jarta da-da khontameeyada wayba tumunsina ku badan hormaalmeed shishaqo haaye gudowka gabdho deeri wakhtiga gudniinka hooyo xamiida hantiya ku guda jarti ka shaqeeyowka gudowka gabdho maalagna gabarmagudna gudniinka kiishay sunnada ah oon ku hayna kan fircooniga xamiida iyo sumacan sheegtay inyo qaldanayti in gabdho badan xaaladda geekiyo ku sugayin qaar badan oo ku mid eh sababtyo iyo lahayti taasnaan ka faraxsanayna oo eedan koonta agaagay mayla eray hamiide alyarow dhaahir gudmaanka farooynaga dhib badanaay aragni ogaani kan sunnadana suna aragni hati ooku gabar an dhali oo ma aragni ada sunna sunna an hayni yaa ooku yaa ma aragni umulsa ka hayaan antuka goy dhaw anta sida weel unag meel hamara an lahayn waan lama wanoo taga wantuwan lamaadiga eh dhibshay aragni gudmaan farooyniga koow umulsa bahay kan oo ma aragni ada oo sunnada ana aragi dhibma leh gobolkii hoob ana kooy shalfeeda maaslema wal iska hiran ilaahay dowle hadaadi iyay tartiib tolaysan gobsadaas ah way una dhalne oo xaalinta yarooniin dambe iyo wali walaalkana mase waalid weelkana dhala mayna ilaahay dowle inan ka rajeena meel alle meel urseenaan an ku faa'iidoana ani gudmaan far'ooniga an fay lahayn dhibaato sheenow dhibaatadiisna badi iyo alla gudooba aada madi haka dhiyaasoba aadi lahaa ma dhurta ka dhuuriyaysa ahaa walaagasa sheenaas ha ku bahdan guurkaa la deeray tiiiti ku daron dhalmadii tiiiti ku daron dhibshe horaan aragni laakiin alxamdulilah alshukrullah hormadi horeyta jaahilin ahayni ilaahay dowle noo samatabi dadkii walaalnyagaana ee walbardeen hortaan walbardeen yaniinku sheekoyen hadda may aaminsagna ilaahay aaminsagna ini far'ooni injirnaa sunula inu isku gudno gudniinkan fircoonigee marar badan wayba ku hadalay dhakhaatiirta caafimaadka oo sheegay inaan fay lahayna gudniinkan waan la ku reeba gabdho in la guda doctoraysa deega somaan waranti waybayay sheegtay in gudniinkan us-eeya ko gabdho badan dhibaatay sababnangayin hooyooyin walbarasho wiilasha onseena wayba ana ka taliyay in la hela wacyigelin arrintan la koroojiyo magaca badiiq axmed yuusuf gudniinka fircooniga wayba gudniin caafimaad iyo caafimaad ahaan iyo maskax ahaan iyo diiniyanba markaasayti mamnuuce waana infay lahayna gabro soomaaliyeed meel walba markaasayti iyooda roogan gudniinka wayba sababay dhibaatooyin fara badan marka koowaad gabarta markii la gudo wayba la kulama kortay intiya dhigbaxan dhamata way la sababa kore intiya naafa nagata way kale sababa kore qoftaasayta intiya kabato dhibaatooyinka nolol hor lehtana sii surunta sadiidaas siyaaba toobiya ku gudubto nagata gabar gudniinka fircooniga laga sameeya welina caafimaad si qabto walaago ku badbaadi dhigbaxa iyo intiya naafa nagata ku badbaadi hatana wayn dheer intiya xilliga caadada iidanka dhibaatoota islamadii hatana wayba ku dhibaatoodaas ama dhibaato kula kulmaas xiliga guurka madi intaas lah ku gudub hatana xiliga dhalmada waa xiliga anka badan oo markaas ay timaamada dadka yani dad bulshada qeybo anka badan oo umar rahaasa dhibaatooyinka gudniinka fircooniga sababay way suuragalay gabarta hatan iyo oo under age at ama andeera da-da intiyo harta ka daran way suurtagalay inti markaas gabartaas dhiigbaxan dhamata way suurtagalay unogi inti kafka ka daaya unogi miid ee dhala walyaaba badan ee markaas ay kula kulmaas marka dhibaatooyinkaasay badan aragahayaan wacyigelin fara badan lagu suubi meeli hadda oona sanado ku hor roogni hadda may rooga wayba markaas inta badan bulshada laka wacyigeliya inta gudniinka fircooniga dabcan mamnuuc ay diinta islaamkana mamnuuc kuy maadaama dad muslim dad muslim oo diinta islaamka dhagama waneena waana lambaahanya inti markaasayti walyaabo diinta qabta shareecada islaamka qabta laka dhagama geyga soomaalidana ku jari balse wacyigelino fara badan nadii la suubiya kadib way suurta galay inti basantajki markaasayti gudniinka fircooniga laka gudaayay us iid xanyaraado limid nagada welina si dabar go-ahay oo la xoojiyahay wacyigelinta se markaas qeyblunkunagada badbaadintahan raabta soomaaliyeed saciid maxamed nuur baydhabo intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegeystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah sidee looga hortegi karaa gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyo gabdhaha yaryar nala wadaag aragtidaada adigoo lasoo xiriiraya taleefanada idaacadan aada naga dhageysanayso